barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah lixda bisha juulaay ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir samakaabi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno dowrka dhallinyarada gobolka hiiraan uga aadan deminta colaadaha ka jira gobolkaasi
meesha waxaa dagaalka ka dhacay ama xabadda wax ridaaya waxa waaye nin dhallinyaraa waa waxa dhammaanayana waa dhallinyarada runtii dhallinyaradaas dhammaanayso ama dhibaatadaas meesha ka dhacayso maantii wax la isku haystaa ama wax yar ay yihiin ama wax deegaan ay yihiin baa waxaana dhibayano taabanayo arrintaas waxaan jeclaan lahay aniga sida u dhaqsiyaha badan intaa la galo la dhammeeyo ayna noqon mid middaba soo laaban heesta barnaamijkana waa
waa muraadka waa helaa mowla mahaddaa leh ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya waxaad kaloo dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida
madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa maanta shaqada ka eriyay guddoomiyihii bankiga dhexe kuna bedelay ku-xigeenkiisii muraad jetinkaya ayaa xilka guddoomiyaha bankiga dhexe hayay tan iyo bishii abril ee sanadka labada kun lix iyo tobankii ma jirto faahfaahin ku aadan sababta xilka looga qaaday hase yeeshee warbaahinta turkiga ayaa ku warantay inuu jiray khilaaf u dhexeeyey jetinkaya iyo madaxweyne erdogan kaas oo ku qatamay dulsaarka lacagaha bankiga dhexe oo ay dowladdu rabto in la yareeyo si kor loogu qaado dhaqaalaha madaxweyne erdogan ayaa marar badan ku celceliyey in uusan marnabo ogoleyn in la kordhiyo dulsaarka lacagaha la dhigto bankiga dhexe ee dowladda taas uu marku tilmaamay inay tahay hooyada iyo aabbaha sharta oo dhan gudoomiyaha cusub ee bankiga dhexe muraad uysaal ayaa hadafkiis ugu horeeya ee bankiga dhexe ku tilmaamay ka shaqaynta xasilinta qiimaha lacagta wadankaasi
warbaahinta syriya ayaa sheegtay in saddex iyo toban qof oo ay ku jiraan toddoba caruur ah iyo saddex haween ah lagu dilay waxa ay ugu yeereen xasuuq naxdin leh oo ka dhacay gobolka idlib ee galbeedka dalkaasi urur dusha kala socda xaaladda xuquuqda aadanaha suuriya oo fadhigiisu yahay dalka ingiriiska ayaa soo wariyey in weerarka uu ka dhacay xaafadda mahambal sabtidii shalay isagoo xusay inay geysteen diyuuradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca ee dowladda syriya syriya ayaa ilaa sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii waxaa hareeyey dagaallo sokeeye oo galaaftay nolosha dad badan burbur weynna gaarsiiyey magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkaasi
warka caalamka ayaad dhegaysateen waxaana uu idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey waryaheena xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena madasha dhallinyarada toddobaadyadii ugu dambeeyey magaalada beledweyne waxaa ka jiray xiisad ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan iyadoo xiisadaasi ay jirto ayaa haddana waxaa mar kale deegaano gobolka hiiraan ka tirsan kasoo cusboonaaday dagaalbeeleedyo u dhexeeya beelo wadadega gobolada hiiraan iyo galgaduud haddaba dhallinyaradu wax kaalin ah ma ku leeyihiin xalka arrimahan waxaa barnaamijka marti igu ah cabdilatiif faarax aadan cabdinaasir daahir cilmi iyo cabdiqaadir yuusuf cilmi cabdilatiif ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa doorka dhallinyarada waxa uu yahay
khilaafka ka taagan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waa soo nonoqoyey wax badanoo soo nonoqday doorkii ay dhallinyarada ka leeyihiin dhallinyarada waxaa laga dhigay albaab joog oo wax fursad e lagama siinin waxaa inta badan isku haya halkaas waa dad rag odayaal eh ama siyaasiyiine ama sheeg dhan walbay noqotaba dhaqan eh, eh, ayaa mar walba ka doodo ayaa mar walba ka hadla ayaa mar walba fursadda ay ka helaan ay kaga jawaabaan Eh, dhallinyaradii halkan joogtay degmada beledweyne gaar ama ama gobolka hiiraanba aan dhahna eh, siyaasadda noocaas ee wax fursadda lagama siiyo Eh, waxaana aaminsanahay haddii fursad laga sii lahay inay ka keeni lahaayeen wax miro dhala waayo waxa dhallinyarada loogu ilaalinaa oo aanan loogu ogoleen inay halkaas tagaano Een, hadday qabsadaano i- ishaag een, howlaha ka socda gobolka hiiraan ama hirshabelle aan dhahna ama degmada beledweyne haddii la siiyo dhallinyarada wax baratay ee, maba dhici lahaynba wax laysku qabsada ama wax laysku jiijiido sidaas daraaddeed ayayba u eg tahayba in dhallinyarada laga ilaalinayo een, waxa halkaas ka socda
cabdiqaadir waa maqlaysaa cabdilatiif waxa uu leeyahay dhalinyarada haddii janis lasii lahaa ama fursad lasii lahaa dhibkan oo dhan ma imaan lahayn salaan kadib anigu waxaan leeyahay een, barnaamijkan hadda jiro dhibaatadan gobolka ka jirto ama soomaaliya guud ka jirto o dhan een, boqolkiiba toddobaatan iyo shan wax ka badan een, waxaa lagu fuliyaa dhallinyarada wa. Een, wax wax fuliyaha oo soo agaasimaana waa siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka markaas qaab qabiil qab- u adeegsana marka waxaan leeyahay een, barnaamijkan haddii dhallinyarta loo dei lahay dadka wax bartay sida aan la qabo walaalkay boqolkiiba toddobaatan iyo shan wax ka badan ama boqolkiiba sagaashan inay wax badan ka qabalaan aaminsanahay oo dalka uu isbedeli lahaa waad og tahay een, xurnimada soomaaliya maanta ay ku naaloonayso cidda keenta waa ogsoon tahay odayna ma keenin siyaasina ma keenin laakiin dad dhallinyaro ah oo markaas xitaa laga yaabo inaysan aqoon-yahan aysan ahayn ayaa keenay oo isku tarto labaiyo toban nin shan iyo toban nin ay ahaan ah, shan iyo toban shan iyo toban nin ay barnaamijkaas inay keentay marka mithaal boqolkiiba toddobaatan iyo shan oo dhallinyarta soomaaliyeed dalka ka ah haddii ay isku tashtaan ay isku ku talagalaan weliba waxbarto waxbarashana dheeri usii tahay wax badan ay dalka bedeli karaan aan aaminsan anu shaqsi saas aaminsan anu Eh, cabdinaasir maxaa ku biiri lahayd eh, fik- fikradaha eh, labadan saaxiibada cabdina- eh, ninka la yidhaha cabdiqaadir iyo cabdilatiif Eh, awalana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan yihin walaalahii ka qaaliga eh, cabdilatiif iyo cabdilqaadir Eh, runtii horta barnaamijkan socdaahu eh, sidii hore uga dhawaajiyeenba caqabadda horta waa mid taagan Eh, si walaalka cabdilatiif u sheegaba eh, waqtiyadii ugu dambeeyey ama soddonkii sano ugu dambeeyey waxaan dhihi karnaa eh, dhalinyarada horta waxaa laga dhigay eh, albaab joog ama bannaan joog Eh, xaaladda jirto ama waxyaabaha dhacaayo ama dhibaatada dhacayso haddii dagaal noqoto haddii siyaasad kale noqoto haddii arrimo kaleeto oo bulshadii dhexyaalo noqoto number one waxay saameeyaan waxaa waa dhallinyarada haddii marka dhallinyaradii ay ayagu ahaa lahaayeen dadkii doorkaas ama meeshaas ku jiro ahaa lahaayeen dhibaatada jirto ama eh, dagaalada jiro ama siyaasadda qallafanay jirto ma jiri lahayn waayo waxaa jiro dhalinyaro waxbaratay waxaa jira dhalinyaro eh, wax badan fahmi karo waxaa jira dhalinyaro in badan bulshada ku dhex jirtay haddii marka ayaga loo sii lahay doorka ama fursadda la sii lahay runtii wax badan ayay bedeli lahaayeen oo haddii noqoto dhan siyaasadeed iyo haddii noqoto colaadaha taaganba inuu marnaba iyo nisan imaan cabdilatiif maxaa is leedahay dhalinyarada haddii ay fursad u helaan eh, eh, hogaanka iyo talada deegaanka waa ay ka bedeli karaan marxaladda maanta lagu jiro Eh, xuseen su-aashaas waa su-aal aada u muhiimsan Eh, waxaa la yidhi sahan reerkiis ma u been sheego dhallinyarada waxay ku nooshahay deegaanka waxa mustaqbalka ifaa leh ee yadadiilaha u muuqdo ee filanaya wax wanaagsan waa dhallinyarada ninka odayga ee mar hadduu uu shaag cimrigiisa lixdan ama kontonba madaxa la galo wuxuu isleeyahay odayaa tahay hadda kadib odayaa tahay maxaa waxa uu markaas wuxuu ka fikira un wax maalmo kooban taagan laakiin ninkan dhallinyarada eh, ee markay ugu yar tahay siddeed iyo toban sano buug iyo qalin watay ee wax baranayay ee markuu maanta afar iyo labaatan sano ama soddon sano gaaray hami lahay shaqo uu shaqadii waay een booskii uu ku lahay bulshada markaas uu ku noolaay deegaanka uu ku noolaay booskii uu ku lahayna la geeyey nin aanan waxna qorin waxna akhrin waxay lamid tahay waxyaabaha dhibaatada keena oo waddanka dhallinyarada ay kaga cararayso oo ay u tahriibayso oo ay dhibaatada uga waxaad arkaysaa nin eh, eh, master haysto oo maanta aanan waxba haynin oo magaalada iska dhex socdo waxaa arkaysaa nin shalay maanta daraad geel ka yimid oo mas-uul ahoo la waardeynaho la daba socdo kii oo xaqa u lahayna uusan waxba qa- haynin marka dhibaatooyinka taagan waxaa ka mid ah waxa waddanka u degi laayaa waxaa dhallinyarada xaqa laga galaya sidaan aaminsanahay xaqiiqatan eh, hadda midda taagan magaalada beledweyne Een, waxaan imaaday aniga saddex iyo tobankii bishan Een, wad- een, gobolkan isbedelkiisa wuxuu dhacay sideedii bishi iyadoo shan maalin taagan tahan imaaday maantana waa saddexdii bishii een, sheeg- een, july ilaa hadda wax isbedel maya waxaa yimid een, xildhibaano hirshabelle waxaa yimid wasiire hirshabelle waxaa yimid xildhibaano dowladda federaalke waxaa yimid wasiire dowladda federaalke waxaa yimid aqalkii sare ilaa ay haddana maalintii aan imaanaya meeshii joogtay joogtaan war ilaahay inaad ta- inaad ilaahay ka baqdaan dhallinyarada fursad ha la siiyo haddii maanta guddiyo dhalinyaro la samay lahay la dhihi lahay hawshaan maxaa idinkaga aadan labada qofood ee markaas ama dooda ay ka dhacayso labadoodaba runtaa loo sheegi lahay ninka u qalma markaas xataa waxaa la dhihaa war dhallinyaradiin ka warrama war nin aan hogaami karo oo waxa ummadda la ysku haysta waa fahmi karna anaga waxa la ysku haysta ma ahan siyaasad waxa la ysku haysta ma ahan ishaag miisaaniyad waxa la ysku haysta waa dhaqaalaha ummadda masaakiinta laga qaado dhalinyarada waxay samay lahayd shaag shaqo abuur waxay samay lahayd shaag waxbarasho bilaash inay dad u raadiso waayo qofka hadduu wax barto wuxuu ogyahay waxbarashada xanuunka ay leedahay qof aanuu wax baranse waxba ma ogo marka dowladdiina waxaad moodaaba ninkii atoore eh ee laba baawur oo ciidan haystaba inay xil u dhiibto dhallinyaradii wax barato waddanka samatabiicleeda waxaa leeyahay soomaaliya may dowlad noqoto dowlad say ku noqonaysa dhallinyaradii wax fursad lama siinin odayaashii qaraabka ah waddanka burburiya weli xukunka haysta waa mahadsan tahay cabdilaliif hayax cabdiqaadir maxaa ku beeri leed cabdilaliif hadalkiisa oo maqlaysa aniga culays ugu badan ama taarget ugu badan waxaan si- waxaan saarayaa maanta een, dowladda soomaaliya maxaa yeelay meeshaan hadda dhibaatadu waxay ka jirtaa muddo bil ku dhow ma aragno een, dadkii dalkan mas-uulka ahaa khasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma hayno wasiiraday soo direena layidhi waa aragnay intay galeen laakiin waxay soo saareen mar hal wasiira yimi gobolkan hiiraan intaasoo wasiiru leh xildhibaanadiisu waa badan yihiin waxaan aragnaa xildhibaano hal jifa iyo wasiir jifa waxaa la rabay xildhibaanada soomaaliyeed oo dhan oo gobolkan kasoo jeedo ama dowladda dhexe wafti usoo dirto oo culus inuu gobolkaa yimaado maadaama waxaas ay ka dhaceen marka een, dhaliisha ugu badan horta waxaa iskale dowladda federaalka iskale haddii dhici wayso marka dowladda inay wax qabata yaa laga rabaa inay wax qabtaan odayaasha dhaqankaa laga rabaa inay arrinkaa wax ka qabtaan haddii iyagu qaban waayaan yaa laga rabaa dhalinyarta dhalinyaradu runtii qof kastoo soomaaliya wuxuu ku tashto waa waa awoodda koobaadoo dalka ka jirto soomaaliyeed waa waxaa la rabay marka dhalinyaradu haddii odayaashay toodi gabeen dowladduna ay toodi gabtay inay ayagu yidhaaheen warta gobolkan maxaa u dana gobolkan waxaa u dana inuu isfurfuro gobolkan waxaa u dana in horumarka horumarkiisa uu hagaagsanaado gobolkan waxaa u dana maarata in ma- amnigiisa uu sugnaado annaga dhalinyar haddaan nahay maxaa noo dan dhalinyar waxa la yidhaha qabiil maaha waxa qabiilka sheego oo dhibaatada keenaan siyaasigii oday dhaqameedka hadda kusoo aruureen laakiin dhalinyarta waxaa laga rabaa inay ayagu isdhexgalaan inay maarata wadankooda furfuraan inay horumar iyo hore u socdaan in ayagu ay iswalaashadaan waxa beriyuhu ayaga waa dhalinyartu sida badan boqolkiiba sagaashan inay maanta ka fikraan maa berin ka fikraan waa ma garate marka anu waxaan leeyahay dhalinyarada hadda gobolka hiiraan ha isku tashtaano wadanka wax ka qabtaan waa aragna wax waa la qabo waayey afar iyo labaatan saac kadib haddii dalka dadka markaa mas-uuliyadka wax ka qabo waayaan waxaa laga rabaa bulshada gobolka degan in inta isku tashato ayaga ay wax qabato hadda qofkan kaalintiisa haduu gabo adigu taada ha gebi waa mahadsan tahay cabdinaasir Eh, waxaa kale ku biirimaya ani waxaan ku biirinaya runtii horta eh, eh, dhalinyaradu waan sheegnay doorkeeda Eh, waxyaabaha uga aadan marka waxay yahay Eh, dadka bilaadirka ama dadka eh, siyaasiyiinta eh, dowladda dhexe ama eh, maamulka ama odayaasha dhaqanka Eh, dhalinyaradu horta ma ahan inay eh, ayagu keliyo bannaan ka taagnaadaan Eh, dhalinyarta horta albaabka waa inay garaacaan dabadeedna waxaa rabnaa markaas inay odayaasha ama dadka siyaasiyiintu ay albaabka u furaan Eh, markaas waxaa fududaanayso isdhexgalkii siduu horey walaalka u sheegay dhalinyartu qabiil ma lahan Eh, dhalinyaro magaca dhalinyaro ka kooban yihiin boqol eh, kun sagaal boqol iyo iyo sagaashanka wixii ka horreeyey dalka waxyaabihii lagu naaloonaya ama dowladihii lagu naaloonaya dhalinyaraha keentay laakiin wixii ka dambeey waxaa malaysaa bilcagsi in laga dhigo oo dhalinyarta in la adeegsado in dowladda lagu dumiyo ama dhibaatada loo- dhibaato walba loo hordhigo Eh, marka waxaan rajaynayaa ama aan kula tali lahaa dhalinyarada wixii waqtigan ka dambeeyo inay kaalintooda qaataan dhanka kalena waxaan ugu baaqayaa inay kaalinta dhalinyarada kaalintooda la siiyo Eh, sida eh, siyaasiyiinta ama dhaqanka ama dowladda dhexe cidii walba inaa kaalintooda eh, dhalinyaronimo la siiyo ayaan ugu baaqaya runtii cabdilaliif eh, gobolka waxaa ka jira colaado qabiilo dadaa isdilayo waxa dhimanaya waa dhalinyaro eh, khilaafka ka sokow eh, sidee dhiiggaa soconaya oo dhalinyarada oo daadanaya lagu badbaadin karaa lagu joojin karaa
waxa ugu muhiimsan horta in laga hadla u baahan waa dagaalada qabiilka ee dadka walaalaha isdilaya dhiigooda halkaas ku baxaya Ee, aanan la ogeyn waxay isku haystaan hadda Ee, marka laga reebo inuu deegaan uu yahay un dhulka la isku haysto Ee, qofka nool naftiisa iyo dhul deegaan ena waxaa muhiimsan dhulka waxaa ka muhiimsan qofka naftiisa walaalkaa haddaad maanta dishid oo a- asna biru ku dilo un maalinba maalinta ka dambaysa isku sii dhiibay noqonaysaa marka waxaa fiican labada qole horta inay qolo tanaasusho Ee, tan kale ee, waxaad moodaa gabadha hadda ka hor wuxuu yidhi wax rag laguma mahmaan aabbeed wuxuu yidhi- waxay tiri aabba waxaas ii gad kadib uu yidhi war reer hebel iyo reer hebel maalmaha isma diline xaggeen ka keena uu yidhi waxaan aan kugu gaday marka waxaad moodaa hawsha colaadda eh, inay hurinayaan odayaal odayaasha ma wada dhahaayo odayaal odayaal qaar fiicana ku jiro laakiin qaarka u shaqeeya dhanka qalloocan ayaa hurinaya marka waxaan ugu baaqayaa labada dhinac inay colaadaas la joojiyo bilaa shuruud lagu joojiyo ee, dadka walaalaha ay wax kala gaareen ay shee- laysu ka hor keeno waxa la kala tirsanayo la kala qaato ilaahay kuma darnaadee wax wanaagsan walaalnimo derisnimo ku wada noolaasho labada qolana soomaalida waxay tiraa gari labo qofood kama wada qoslise labada reer reer ka qaldana la yidhahda ayadoo aanan loo eegeynin een, kanaa ixiga kanaa ixiga walaalow adaa gardarana jooji xadgudubka la yidhahda sababto waxaa la yidhi rasuulka alayhi sal salaam wuxuu yidhi markuu dardaarmay walaalkaa hadduu qaldan yahayna qabo haddii laga qaldan yahayna qabo hadduu qaldan yahay qabo waaba arka gacanta qabo haddii laga qaldan yahay see loo qabtaa haddii laga qaldan yahay si qaldanayo wax ku raadinayna celi waxa ka maqan si wanaagsan ku raadi marka insha allahu tacaala odayaasha iyo duubabka waxaan ku boorinaynaa inay arrintaas u istaagaan wixii dhacay waa dhaceen waxa ka dambeeyaysan dhicin arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan ha looga hortago wax hadda kadib ka imaanaya cabdiqaadir ina lilahi wa ina ileyhi raajicuun waxaan u tacsiyeyna horta labada dhinac waxay ku dhintay runtii wiil dhintaahu sooma noqdo laakiin midka noolaataa la rabo wixii dhinta waa dhinteen soona noqo maana hadda kadib la arkima laakiin kuwa noola hadda nool waxaan leeyahay labada dhinac dadka ka soo jeedo dhallinyarta odayaasha toodii waaba gabeyneen labada dhallinyaroy labada dhinac dadka ka soo jeedo hala badbaadiyo ha loo istaagaan leh dowladda soomaaliyeed oo fiirsanayso ra-iisul wasaaraheeda uu joogo mudugna waxaan leeyahay adeer dadka islaayna waa dadka ra-isul wasaaraha ka ahayd birrina dalku un doorashuu rabaa iyo maaragtahay in dad wax lagu noqdo adoo toban kilomitr labaasod af ku jiro boqol kilomitr ka yar u jooga meesha agtaada isku layna waxaad mas-uul ka ahayd hal maalinne adoo soo dhexgal kuma aragno waxaan leeyahay marka dowladda soomaaliyeed kaalinteeda waa gabtay hirshabeelle iyo galmudugna taas warkeeda badda xilli hore u dambaysa kuwaas hadda waxa weeyaan maalin walba meeshaas in la isku dilaahuna wax wanaagsan maaha waxaana loo baahan yahay dadka meesha degan oo reemiyiga oo labada dhinac oo isdila adikaa mas-uul ka ahe ilaahay ka baqay kala qabta haddii qola gal daran tahay qolada gal daran ree hebel adikaa gal daran jooga dhah war ilaahay ka cabsada dalku culimudiin ou leeh odayaalow leeh dhallinyarow leeh dalku maanta dal mucsara ma aha dalku maaragta indhargaradow leeh dadka soomaaliyeed oo wax arka ah oo wax u jeedo oo aqliga loo maskaxda leh maxaa ayaga ku dhacan leh maxaa idigu dhacay walaalayaalow qof dhintaa ma sahlan wax u dhow maahan ilaah baa nabi nabigeena maxamed caleyh isalaatu wasalaam ama qof islaam oo la dilaa waxaa yidhi adduunka lagediye ka badantaa layidhi ma fahamte ilaahay waxaa uga sahlanaa layidhi in qof islaama la dilo adduunyada inuu gediyo war ilaahay ka baqa maalin walba dhiig islaam in dhedhe lagu daadiyo wax wanaagsan maahane ilaahay ka cabsada dadkaas horti inu isku dilaa kala qabto dadka mas-uulka aw soo baxa mas-uulaan iska ahay koofaara wax ma taraya magac keliya wasiiraan anagu ahay ra-iisul wasaaraha hirshabelle waxay leedahay wasiiray leedahay galmudugna wasiiray leedahay xildhibaanay leedahay waxay madaxweyneyaalay leedahay war maxaa idigu dhacay okay haddii kuwaas wax tiri waayeen dowladdii dhexe wasiirada laheed xildhibaanada lehed madaxweynaha lehed ee senatarada lehed maxaa ayaga maxaa qabsaday waa wax lala yaaba intaas haddii la waayo dhallinyarada labada dhinac ka soo jeedo ama odayaasha dhaqanka wax qabtaan maalin walba in laisdilo boqol qofood meelaan uga soo tago inagoo soomaaliya qolan aanna xisaabsato ay tiraa boqol qofood soomaali ka dhimatay dheh waxaas wax waa wax wax laga wax laga jigan waa waa waa howl aan caadi ahayn marka waxaan lehay walaalayaalow soo baxa ilaahay ka baqa labada qolo qoladii gal daran dadkaan dadka aqliga laha dadka aqliga laha in lagu dhaqaa maskaxdooda ilaahay ka baqa dadka kala qabta cabdinaasir
horta dhibaatadaas meeshaa ka dhacday aad bay noo wada taabanaysaa waana midna dhibayso runtii muddo badan ina soo laalaabatay wax hadda keliya kowa maahan horta meesha waxaa dagaalka ka dhacaya maxabadda wax ridaya waxa waaye nin dhallinyaraa waa oday sagaashi jiro kama dagaalamaya meeshii wax dhammaanana waa dhallinyarada runtii dhallinyaradaas dhammaanayso ama dhibaatadaas meesha ka dhacayso maantay wax la isku haystaa ama wax yar ay yihiin ama wax deegaan ay yihiin waa waxana dhibayana taabanayo waxaan jeclaan lahayna marka in ay dadkii dadkaan dadkaan dadaan meeshaan soo gaarsiiyey dhallinyaradan dadaa dhalay dadkii dhala way joogaan aabayaashaa joogo ugaasidiyaa joogo odayaasha dhaqankaa joogo maamulkii iyo madaxdii saraa joogto arrintaas waxaan jeclaan lahay aniga sida ugu dhaqsiyaha badan intaa la galo la dhammeeyo ayna noqon mid midaba soo laaban ugu dambeyn cabdinaasir waxaad soo jeediseen talooyin aragtina waa lahedeen haddii sidaa wax u cabirteen ay u suurageli waayaan maxaa is leedahay kan dhallinyar ahaan tallaabadaasa haboon in la qaado
marka laga hadlayo midda siyaasadda waxaa habboon dhallinyarada haddii afartan iyo siddeedda saacadood soo socota gobolka hawshiisa ay dhan u dhici weyso in kacdoon dhallinyaro la sameeyo odayaasha meesha fadhisa hadday wax qaban waayaan kacdoon dhallinyaro wax lagu qabto oo aanan la samaynin kacdoon dadka dhibaya laakiin la sameeya na dhaafo ayaga dhan ishaysta meesha laga bixiyey tiim dhallinyare ahoo dalkan samata bixi kara loo dhiibo si ay u noqoto badbaadadii gobolkii u noqoto taas taas midaasaan kaga tegey midda colaadda waxaan leeyahay maalin ma ahan maalin labaad ma ahan maalin saddexaad ma ahan waxaan codsanaynaa anagoo dhallinyaro ah oo reer hiiraan ah nool wax aragna wax maqalno wax akhrino wax qorno ilaahay intan ka baqno qolada kaleentana waa dad baan lag labada meelba waa lays yaqaanaa inaan waxwada xiriirno xiriiro samayno sidaan hawshaan ku joojinayn aan hawsheeda u diyaar garowno dhallinyarada gobolka hiiraan maamul ay leedahay urur dhallinyara ka jiro hirshabeella ka jiro galmudugna waa sidoo kaleeto hawsha inta badan hadda waxay ka socoto waa dhanka hirshabeelle hirshabeelle ayadaaba xaaladeeda ilaahay ogyahe bal aan isku tashanna annagoo dhallinyaro ah oo magacii hirshabeelle wadanno aan hawshaas intaan ka qaba karno oo karaankeena eh aan gaarsiino haddii aan wax ka qaban waaynana cidda wax nagala qaban karta aan u cildhaansan Eh, cabdiqaadir labada dhinac nabadda iyo tan siyaasadda dhallinyarada haddii ay wax ka fahmi waayaan horta een, laba qolob oo ku fashilatan leeyahay een, siyaasiyiintu waa fashilmeen hadda ka horena wax qabtaan aa la rabay Een, labaad odayaasha dhaqankana waxaa la rabay sidoo kale ayaguna wax qabtaan Een, labadu hadday wax qaban ayay u taallaa marka waxay u taallaa culimo udiinka soomaaliyeed oo labada dhinac joogo oo diintana alla baray Een, iyo waxay u taallaa dhallinyarada dhallinyarada iyo culimo udiinka waxaa leeyahay wixii maanta ka bilowda labada dhinac u kaca ka dhibaatada dhacaysa oo ujeednaha aan kala qabanno dhiigga islaamka aan badbaadinno soomaalinimana aan ku badbaadinno diiniyana aan ku badbaadinno waa wax nala faraa diintuna na farayso dadnimaduna na farayso cabdinaasir Eh, runtii horta eh, labada dhinac haddaan talayar kusoo gaabiyo eh, horta tan siyaasadda waxaa la qabaa walaalkii cabdilatiif sababtoo ah eh, in wakti badan aa la waday wadahadal waa waana socotay eh, gobolku wuxuu xiran yahay runtii muddo ku dhow eh, bil wax eh, xafiis oo shaqeeya ma jiraan waxaan jeclaan lahay marka intaas waxa waye koraan ka daaweyn anaga dhalinyarada haddaan ah Eh, waxaan jeclaan lahaa marka in bal eh, jaanis la siiyo dhalinyarada horta bal arrintaa ku gasho hadday macquul noqoto hataa hadday si kale hataa noqon wayso waxaan samaynaynaa waxa is haysto dhan baa meesha ka saare ka saarayaan dhalinyarada Eh, tan marka waxaan jeclaan lahaa in doorkooda laga siiyo dhalinyarada siyaasadda Eh, tan colaadda waxaan ku baaqaynaa dhalinyartii anagoo ah eh, in colaaddaas la joojiyo dagaalkaas in la joojiyo dagaal wiil kuma dhasho wiilaa ku dhinto waxa waaye waa wax dhibaato oo ummadda dhan dhibaayo waa wax deegaan dadka meesha deegaan dhibaayo waa wax ilmihii agoontaynaayo waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan ee xabadaasu noqoto xabad ku joogsato baaq dhalinyaro insha allahu tacaala waxaa intaa ku idil barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne inta barnaamijkan mid la mid ahan dib ugu kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane haatanna dhegaystayaal wararkii ciyaaraha ayaan kusoo dhawaaneysaan waxaana ila daadihin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal cabdulqaadir aan ku bilowno ciyaaraha qaramada afrika ee ka soconaya dalkaasi masar ciyaarihii shala dhacay mararka oo loo tirinayay xulalkii ugu wanaagsanaa ayaa haray Ee, maane iyo senegaalna waa ay soo baxeen bal ciyaarahaasi nooga dhac Eh, aad baa u mahadsan tahay nuur Eh, dadkoo dhan waxay filayeen in morocco ay soo baxayso laakiin waxan waa kubadda cagta ah waxaan dhihi jirnay waa cad iyo madow marka dhinacii madoobaa ayaa morocco ku soo aaday laakiin morocco waxay u muuqdeen xul iyaga isqasaariyey wax walboo ku dhacayna iyaga ayaa isugu wacnaa markaad dib u fiiriso ciyaarta eh, aad bay uga ciyaar fiicnaayeen waxaana loo tiriyaa morocco inuu yahay xulka ugu ciyaarta fiicnaa ee ka qaybgalaya koobka qaramada afrika ciyaartoo socota ayaa waxaa calaamada casaanka ah loo taagay laacib ka tirsan kooxda beniin fursad ayay u ahayd kooxda morocco laakiin kamaysan faa'iidaysanin sidoo kale ciyaartoo socoto ayaa goolkulaad loo dhigay ee waxaana ka khasaariyey ziyaaj oo ah laacibka ugu wanaagsan ee kooxdaasi hogaaminayay Ee, Benin- weliba ciyaarta sagaashan daqiiqa ayay maraysa sagaashan daqiiqo Waa lagu kala bixi oo- lahaa waa lagu kala bixi lahaa Ee, benin waxay muujiyeen in ay u qalmeen inay soo baxaan sababtoo ah gool ayay kaga hormareen ee, ciyaarta Ee, haddana waa la soo berbereeyey way difaac ayay galeen oo morocco difaac ayaa loo galay wax kastoo ay sameeyaanna goolhayaha benin iyo difaaca benin ayaa ka hor istaagay marka waxaa la dhihi karaa ee, taageerayaasha iyo xulka moroccoba aad ay uga niyad jabsan yihiin waxaana la arkayay garoonka ilmo yaryar oo oohin la dhacay dadka qaar ayaa qaracmay markaa fiiriso heerka guruubyada marka ay ciyaarayeen morocco waxay dhigeen wacdaro la yaab leh laakiin ma aysan noqonin dhinaca iyo senegaalna ee sido maane ayaa gool ka dhaliyey xulka keliya ee ka socday bariga afrika ee uganda ee xulka uganda sanadkan guruubyada ayuu ka soo baxay laakiin hadda waxa uu ku biirayaa xulalkii kale ee ka socday bariga afrika ee tanzania iyo kenya oo iyagana goorsii horreysay isaga haray ee marka maanina wuu usoo baxay ee waxyaabaha cajiibka oo noqon doona ayaa waxaa laga yaabaa ee maane iyo saalax oo ay saaxiibo yihiin oo masar isagana haddii ay masar soo baxdo inay isku soo aadaan dad ayaa xiiseyn lahaa ee taageerayaasha qaarkoodna waxay jeclaan lahaa maane iyo saalax inay inay final ka is soo adkaan gaaraan.
waayo saalax maadaama aad soo hadlad qaaday caawa ayuu ciyaarayaa een, masar iyo south africa laakiin ciyaarta ugu xiisaha badan oo indhaha lagu hayo ayaa waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa inay noqoto tan nigeria iyo cameroon marka adigoo soo koobaya labadaas ciyaarood maxaa laga fili karaa Ee, xulka martigelinaya ee masar ee sanadkan wacdaro ayuu dhigayaa laakiin ciyaar aan dhicin lagama hordhici karo waxaa laga yaabaa koonfur africa ayagana inay markoodii sida beniin oo kale ay daawadaan oo ay wacdarihii oo kale dhigaan waa suuragal hadda ka hor ayaa waxaa dhacday tottenham ayaa waxay daawatay ciyaartii barcelona iyo liverpool wixii liverpool ay samaysay iyadoo goolo lagu leeyahay ayakis ayay ku samaysay waa garta weliba saalax waxaa laleeyahay dhaawac ayuu qabaa waxaa dhici karta inuu safto iyo inuusan safan ama in bedel lagu keeno waa dhici kartaa laakiin south africa waan arkaynaa haddii ay dhabihii ay baniin qaadi doonto ciyaarta la wada sugayo ayaa ah cameroon iyo nigeria waa laba xul oo waaweyn oo ciyaaraha caan ku ah ee nigeria waa gorgorada iyo libaaxyada oo cameroon ah marka labadooda kolley lama filin inay xilligan oo kale isku soo aadi doonaan lama saadaalin karo wixii ay ay kala heli doonaan laakiin waa kulanka ugu xiisaha badan ee wareega lix iyo tobanka weliba cameroon waxaa wataa ninkii sidof ahaa ciyaaryaankii hore ee ee ac milan profesorka elrofesor waayahay waa arki doonaa wixii ka soo baxa dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa haatanna dhinacii heesaha ayaan aadi doonaa waxaan idin soo qabanay heesta muraadka waa helay oo waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta mukhtaar iidi ramadaan iyo sahre abuukar cabdi sahre dow waxayna ku jirtay riwaayadii rafaad iyo raaxo
allailah waxbaa ka dhacay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen muraadka waa helay mawlaa mahadaaleh waa codadka mukhtaar ramadaan iidi iyo sahre abuukar cabdi sahre dawa heestaas ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta waa anigoo ah nuur xasan iyo cabdiqaadir samakaab iyo sandheere oo inoo joogay dhinaca farsamada oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo